الله أكبر حطم حطم دولة الصنم ذاقت جهنم للأصنام والحطم الله أكبر حطم حطم دولة الصنم ذاقت جهنم للأصنام والحطم حطم أباطيل أمريكا وزمرتها فلا بقاء لجند الإفك والكذب
tan iyo bilowgii sagaashimeeyadii ayay dowladda saliibiyadda maraykanka ku lug lahayd duulaanada lagu soo qaaday muslimiinta bariga afrika gaar ahaan soomaaliya maraykanka ayaa faragelin dadban iyo mid toos ah ku hayay dalkan duulaankii ugu horreeyey ee maraykanka uu ku soo qaaday soomaaliya oo loo hubiyey shaarka qaramada midoobay ayaa dhacay bilowgii sagaashimeeyadii balse waxaa jiray howlgallo amni oo cumiladiisu ay ku ugaarsanayeen culamaa udiinka iyo dadka indhaha u ah bulshada soomaaliyeed jaraa'imta maraykanka uu ka geysanayay dalkan ma ahayn kuwo la soo koobi karo sannaddii labada kun iyo shantii ayuu muqdisho ka abaabulay dagaal oogayaashii ku caanbaxay dhibaateynta shacabka isagoo maalgeliyey yegleelidda isbahaysigii ashhaadala dirirka ee loogu wanqalay argagixisala dirirka kadib kacdoonkii shacabka muqdisho ay sameeyeen mujaahidiintuna ay kula dagaalameen maleeshiyaadkii dagaal oogayaasha ee wakiilka ka ah maraykanka ayuu bilaabay in si toos ah u adeegsado wakiiladiisa afrikaanta ee geeska afrika u qaabilsanaa qamcinta muslimiinta dabayaaqadii sannaddii labada kun iyo lixdii ayuu nidaamkii george w bush ciidamada xabashida etoobiya ku amray in duulaan saliibi ay ku qaadaan dalkan soomaaliya si ay uga hortagaan awooddii islaamiga ahayd ee xilligaas dalka isku fidinaysay dabayaaqadii sannaddii labada kun iyo sideeddii ayay mujaahidiintu ciidamada xabashida etoobiya ka saareen inta badan gobollada dalka waxayna mujaahidiintu qabsadeen kow iyo toban wilaaye oo dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka arrinkaas oo qoobgariir ku riday saliibiyadda maraykanka iyo xulufadeeda shareeca diidka ah wixii xilligaas ka dambeeyey ayuu maraykanku bilaabay in ciidamadiisa uu soo geliyo dalalka deriska la ah soomaaliya ilaa markii dambe si toos oo ugu soo biiray dagaalka waddankan ka holcaya nidaamkii barack obama ayaa sannaddii labada kun laba iyo tobankii boqolaal askari geeyey saldhigga belidoogle ee gobolka shabeellaha hoose halkaas oo ay ka dhigteen meel ay uga duulaan muslimiinta ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah inkastoo saraakiil ka tirsan c i e da iyo howlgeliyaal amerikaan ah ay horey ugu sugnaayeen xerada xalane ee magaalada muqdisho haddana belidogle wuxuu noqday meesha ugu weyn ee uu ka soo muuqday joogitaanka amerikaanka ee dalka soomaaliya tan iyo bilowgii sagaashameeyadii saldhigga belidogle ayaa qiyaastii sagaashan kilomitir dhanka galbeed uga beegan magaalada caasimadda ee muqdisho maraykanku wuxuu saldhigan ka dhistay xarumo waaweyn iyo garoomo yaryar oo farci ah kuwaasoo ay ka hadaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee daroniska loo yaqaan sida ku cad warbixinada ay daabaceen warbaahinta ugu caansan dalka maraykanka waxaa belidogle ka howlgelayay in ka badan toddoba boqol oo askari amerikaan ah iyo kumanaan calooshood u shaqaystayaal caddaan ah oo qandaraasyo ashhaadala dirirnimo kula jira wasaaradda difaaca ee the bentigonka belidogle wuxuu ahaa halka laga soo agaasimo weerarada habeen dheelmadka ah ee ay sameynayeen ciidamada amerikaanka iyo maleeshiyaadka soomaalida dabadhelifyada ah ee halkaas lagu tababaray ciidamadan wadajirka ah ayaa xasuuq u geystay boqolaal shacab muslimiin ah oo ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah iyo xataa meelo ka baxsan wilaayaadka iyadoo ku marmarsiyoonayso la dagaalanka waxaa loogu yeero argagixisada ayay xasuuq u geysteen muslimiin abriyo ah belidogle ayaa astaan u noqday mambaca falaldembiyeedyada maraykanka ee geeska qaaradda afrika khatarahaas iyo gaboodfalladaas laga soo abaabulayay saldhigga maraykanka ee ugu weyn soomaaliya waxaa si dhow ula socday ishana ku hayay hoggaanka shabaab ulmujaahidiin ballidogle lagu beegsayo bayda laga gooye basal iyo waxaa loo jarjaray begel sidiisiiye basar xuma waxay kaa ridaa bohola dhaadheere haddii aad badraan tahay anaa kaa burudadage baybalkaa difaacayse iyo hadafkii beenowye burgayaashii aad soo dirtayeed baraf ka moodaysay waa kaa waraabuhu barqaday burunjigoodii
soddonkii bishii sebtembar ee sannaddii labada kun sagaal iyo tobankii ayay ciidamo aada u hubaysan oo ka tirsan shabaab almujaahidiin waxay camaliyad qorshaysan ku qaadeen saldhigga ugu weyn ee amerikaanku iga sugnaayeen dalka soomaaliya weerarkaas waxaa ku dhintay ugu yaraan boqol kow iyo labaatan askari oo saliibiyiin ah sida lagu sheegay war rasmi oo ka soo baxay mujaahidiinta balse maraykanka ayaa dafiray in khasaare dhimasho ah uu ciidamadiisa ka soo gaaray weerarkan taliska africom ee fadhigiisu yahay dalka jabuuti ayaa si isku dhexyaac uu ka muuqday uga hadlayey camaliyadii mujaahidiintu ay ku kidiyeen cadowga ee ka dhacday belidogle howlgalkii belidogle oo saameyn xun ku reebay duulaanka maraykanka ee dalka soomaaliya ayaa muujiyey awoodda mujaahidiintu ay u leeyihiin in xisaab adag ay la galaan cadowgooda ayna u aargudaan dadkii abriyada ahaa ee lagu xasuuqayay wilaayaadka islaamiga ah ciidamo mujaahidiin ah oo aad u hubaysan oo isugu jiray istishaadiyiin iyo inqimaasiyiin ayaa weerarka ku kadiyey ciidamada amerikaanka ah iyo kuwa kufaarta afrikaanta ah waxaana halkaas ka dhacay dagaal saacado badan qaatay sheekh cali dheere afhayeenka al-shabaab ayaa markii camaliyaddu ay dhacday cilaamiyey in weerarkan uu qayb ka ahaa silsilada howlgallada qudus lama yahuudeynayo ee horey u iclaamiyey hoggaanka qaacidatuljihaad weerarkan barakaysan oo qayb ka ahaa ololo dagaaleedka qudus lama yahuudaynayo alqudus lan tuhawad waa mid daba socda weerarkii aan saddex bilood ka hor ku qaadnay saldhigga maraykanku ku leeyahay garoonka balidoogle qaala allahu tacaala fii kitaabi alcasiis wa in nakasuu aymaanahum min bacdi cahdihim min bacdi cahdihim wadacanuu fii diinikum faqaatiluu a'immata alkufr innahum laa aymaana lahum lacallahum yantahuun ku dhowaad muddo konton sano ah dowladda maraykanka waxay ku lug lahayd duulaan ballaaran oo ka dhan ah islaamka iyo ehelkiisa kaasoo ay ka howrinaysay ilaa iyo haddana ka howrinayso dhammaan daafaha dunida adduunkuna si muuqata iyo si qarsoonba uu arkay sida dowladihii isxigxigay ee maraykanka ay nolosha malaayiin muslimiin ah khayraadkooda iyo mustaqbalkooda ugu burburinayaan duulaan saliibi ah oo aan cidna u diirnaxaynin kaas oo beegsanaya islaamka iyo muslimiinta kaalintii uu maraykanku ku lahaa dagaalkii lubnaan ee kun sagaal boqol siddeetan iyo labadii cunaqabatayntoodii ciraaq ee kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii faragelintii soomaaliya ee sannadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo labadii duulaanadoodii guraacnaa ee ciraaq iyo afghanistaan muslimiintii ay sida sharci darrada ah ugu xabiseen bakram iyo guantanamo taageerada xaddhaafka ah ay siiyaan maamulka yahuudda ee cunsuriga ah iyo duqaymaha arxandarrada ah ay ku hayaan muslimiinta ku nool yeman bakistaan afghanistaan suuriya iyo soomaaliya dhammaan arrimahaasi waxay caddayn maragmadoontaah u yihiin dembiyada dagaal ee foosha xun ee uu maraykanku ka geystay caalamka islaamka yaquulu allahu tabaaraka wa tacaala waalkaafiruuna hum aldaalimuun
horraantii bishii nofembar ee sannaddii labada kun sagaal iyo tobankii isdaar maqal iyo muuqaal ah ayay mu'asasada alkataa'ib ku soo bandhigtay weerarkii belidoogle waxaana markii ugu horreysay ka soo muuqday sheekh axmed cumar abu cubayda isagoo la hadlayey raggii mujaahidiinta ahaa ee fuliyey weerarkii lagu qaaday saldhigga belidoogle ee maraykanka sheekh abu cubayda ayaa si gaar ah u ishraafiyey howlgalkii belidoogle isagoona isha ku hayey kaamirooyinka alkataa'ib ayaa soo qabtay amiirka oo la fadhiyo haleeyadii belidoogla weeraray isagoo siinayay towjiihaad iyo talooyin ku saabsan camaliyadii xilligaas ay isku diyaarinayeen
allaha tabaaraka wa tacaalaa wuxuu maanta idiin doortay diinta alla subxaana wa tacaalaana dhiiggiinna ugu nusbaysaan ummadda muslimkaana dulliga uga dulqaadaan goobta aad ku socotaan oo aad maanta ku jeedaan oo aad u qalab qaadanaysaan oo u diyaarsan tihiin oo waxba hadda idinkaga dhignayn oo muslimiinta wixii tabantaaba ah oo idin tabantaabin karaan idin tabantaabiyeen oo wax annaga intaas ka badan oo ilaahay aan ku caabudayn oo aanan haysan aynan jirin goobtaasi waxaa weeyaan waa goobta aad ku socotaan waa xerada ugu weyn ee maraykanku ku leeyahay soomaaliya waa halka ay diyaaradaha dowladla'aanta ka soo kacaan waa halka elokobtarada muslimiinta lagula soo duulo ka soo duulaan waa halka ay baangaraafta habeenkii muslimiinta ku soo guuraysa ka soo foofaan waa halka ay maraykanku ku tababaraan dabadhilifyadooda khaaska ah ee murtadiinta ka tirsan halka aad ku socotaan waa halkaas goobtaas ayadaa markaa ee ugu weyn ee soomaaliya geyiga soomaaliya uu ku leeyahay maraykan waxa weeyaan waa xarunta belidogle hadafka ugu weynan doonayno waa maraykan murdiin hadda ma ah waxa waxaan u soconno haddaan taargaraynayno oon intaana moogtaha waxa weeye moogtahay dadaal juhdi loo sameeyey waa maraykan waxaana la idinka rabaa in hawsha ayadaa sugtaan oo alla u tala saarataan wax hadda nimanka ka fulisanay inayna jirin waynu ognahay sooma siduu qur-aanka ilaahi subxana watacaala u noo sheegay أنغام نذروا نفوسهم لنصرة دينهم لم يخد عنهم في الحياة حطام بال...
camaliyadda marka aad ku socotaan waa camaliyad aad ugu aaraysaan uguna aargudaysaan qof kasta oo muslima oo dhiban u ah diyaaradaha iyo duqeymaha maraykanka u geysari hadday ahaan lahayd walaalaha xabsiyada ku jiro waxay ugu horayso walaasha nada caafiya sadiiq iyo hadday ahaan lahayd kuwa shihiiday oo ugu horeeyaan amiirada guud ee caamka ahaa ee mujaahidiinta sida sheekh usaan bin laadin abu basiira abu yaxya cadiyatullah abulkhayr sheekhuna abu zubayr iyo macalin aadam oo ah qiyaadada xarakat shabaal mujaahidiin mu'asisiintoodin ah iyo wakayrihim oo farada ka badan intaas ka badan mujaahidiintii naftood hurayaasha ahaa ee weerarkan qaybta ka ahaa ayaa lasoo bandhigay iyagoo aad u faraxsan howshan ay xilligaas isku diyaarinayeen waxay ahaayeen rag aad u dhiiran oo wejiyadooda laga dareemayay carada ay u qabaan ciidamada saliibiyiinta ah ee ay weerarka ku ahaayeen raggan ayaa dusha u ritay mas-uuliyadda ah inay u argudaan walaalahoodii ay xasuuqeen ciidanka maraykanka ee ku sugnaa garoonka belidoogle cabdiraxmaan cabdulaahi axmed wuxuu ka mid ahaa haliyadii weerarka fuliyey wuxuu ka soo muuqday isdaarkii alkataa'ib isagoo dirayay fariimo dhimbilo ah oo cadowga ku socday meeshaan waxaan rabaa inaan kala hadlo maraykan insha allahu waxaan cawad meeshaan ugu kulansannahay waa adiga waxaan u rarannaha intaan hub ugu raranahana waa maraykan caddaan inaan madax ka jirno insha allah waxaan rabnaa in ilaahay lafahayna ku cadaabo iyo dhiiggayna wax kale uma socono toban nolol wallahi haddaan heli lahaa jidkaasaan ku bixin lahaa maraykankaasna insha allah waa laydinka adkaanaa insha allah biidni illah wax kalena ma rabna dhiiggiina aan rabnaa annaga inaan ilaahay ugu dhowaano beled doogle aan jannada ka raadinayno aan nafteen ilaahan gadana meeshaan ugu wareejinayno insha allah nin arsaday oo istishhaadi la gaadhay gaalada godka aad ku jirtaan baan idinku cadaabaynaa weligiinba soomaaliya kusoo urura waxaad ogaataan inaad bakhtigiina laga qaadi doono idinkoo sanduuq xun ku fulan waxa aad wadatiinna waxay noqon doonaan insha allahu xoolaha islaamka iyo qanimaday noqon doonaan islaamkuna guul inuu ku naalado kama suuli doonto idinkana guul darro baad hoy iyo guri u tihin waxaan u socdaa waa xarada oo saliimiga oo baldoogle waxaa ilaahay ka baryeeya inay gacmihii ilaahay ku asigo oo dhig ilaahay kuu dhig gaalay haddaa idinku imaan godan galaa iyo diyaaraan kicina iyo waxaas idinka agma balayn wallaahi إخواني في الله بلنتين وحواي قال إن الله جحن جحن إن شاء الله تعالى الله يقول له فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان إن شاء الله تعالى ولا القصد مجاهد وحن له إن شاء الله تعالى وحائنا بلنة وقتب كان إن شاء الله تعالى العمليات الاستشهادية منزلة وصل اسمان تقال أن قرد قال النواي waxaan ugu darneen qabaa'ilka soomaaliyeed wiilashiina baan nahay idinka ayaa idinka dhowmaya waxaan u adkaysan waayay dhibaatooyinka dadka muslimiinta maraykanka ku hayo sidaas darteed ayaa camaliyadan ugu doornay inaan maraykanka ku naafeen insha allah waana ku naafeen doonaa waxaa sharaf idinku filan inay qabaa'ilka muslimiinta wiilal ku abtisaa oo soomaaliyeed in naftooda allaha ka gateen gaaladu kamaysan la dagaalameen raggii kale ee camaliyadda ka qayb qaatay ee cabdiraxmaan ku weliyey waxaa ka mid ahaa ibraahim cabdulaahi jibriil maxamed cabdi axmed axmed siyaad cali cabdiraxiin xasan ibnu xasan yuusuf jamaal sheekh cabdulaahi cabdi cabdulaahi cabdinuur cali naxariis shariif macalin xasan isaaq suubow macallim maxamed cabdulaahi sheekh iyo iidow cali cabdow mujaahidiinta al-shabaab ayaa dhowr jeer madaxdii kala duwanaa ee maraykanka soo maray digniino u diray dhegtoodana ku dhibciyey inaan looga hari doonin jaraa'imta ay ka geysanayaan dalka soomaaliya balse digniinahaas way iska indhatireen maraykanka sida mar kale uu sheegayo sheekh cali dheere afhayeenka xarakada al-shabaab dowladihii maraykanka ee isxixigay way iska dhegatireen digniintii mujaahidiinta ee ku aadanayd siyaasaddooda arrimaha dibadda ee dulmiga badan iyo duulaannada ay ku soo qaadeen waddamada muslimiinta taas oo mujaahidiintana ku riixday inay farriimahooda u soo mariyaan dhiigga ciidamada maraykanka iyo baroorta qoysaskooda ballidoogle lagu beegsayo bayda laga gooye basal iyo waxaa loo jarjaray begel sidiisiiye basar xuma waxay kaa ridaa bohola dhaadheere haddii aad badraan tahay anaa kaa burudadage baybalkaa difaacaysay iyo hadafkii baanowye burgayaashii aad soo dirtayeed baraf ka moodaysay waa kaa waraabuhu barqaday burunjigoodii
dagaalka ay dowladda maraykanka kula jirta muslimiinta ayaa waqti dheer qaatay mujaahidiinta faracyadooda kala duwan ee ka jihaada jabhadaha kala duwan ee caalamka ayaan marnaba ka gaabinin beegsiga madaxa maska oo ah maraykanka dhimbilihii jihaadka ee kasoo faniinay afghanistan ayaa caalamka islaamka ku kala firiray markii buush uu duulaanka ku cilaamiyey afghanistan iyo ciraaq xisaabaadka kuma darsan in muslimiintu ay leeyihiin haleeye ka falceliya gardaradiisa wasiirkii hore ee arrimaha dibadda maraykanka ayaa ka shanqariyey sida hoggaanka alqaacida uu ugu guulaystay in muslimiinta caalamka uu ka dhaadhiciyo risaalada jihaadka wuxuu qiray in fariinta alqaacida ay saaqday malaayiin ruux shabaab muslimiin ah oo daafaha caalamka ku kala firirsan What the United States did was follow a script laid out by bin Laden. Uh, bin Laden was waxa ay dowladda maraykanka samaysay wuxuu ahaa in ay qaaday isla dhabbihii uu doonayay usama bin laadin oo ay ka dhabaysay hadalladiisii bin laadin wuxuu ahaa nin falkan geystay ujeedkiisuna wuxuu ahaa mid cad wuxuu doonayay inuu kiciyo boorkana ka jafo caalamka islaamka isagoo ummadda islaamka u sheegaya in dowladaha reer galbeedka ay dagaal ku hayaan islaamka si uu u kiciyo dadka kale sidii ayaana dhacday oo hadda argagixisadii waa jabhado furan oo doonaya inay sii kiciyaan dad kale oo ku soo bira safkooda iyo hadafka ay u dagaalamayaan si looga hortago dagaalka uu maraykanku ku hayo islaamka iyo bulshada muslimka ah marka sidaas darteed tani waxay binlaadin u rumaysay riyadii uu muddada dheer ku taamiyey waa arrin xaqiiqo ah oo ay xitaa khubaradu baareen waxaan ka xusi karnaa ninka lagu magacaabo michael shoyer oo ahaa taliyihii c i e da kaas oo ah nin sanado badan ku daba jiray binlaadin wuxuu yidhi maraykanku wuxuu noqday saaxiibka ugu wanaagsan ee binlaadin sababtoo ah wuxuu ku saaciday inuu aragtidiisa iyo halkudhigiisa ka dhaadhiciyo kuna abaabulo caalamka islaamka innagoo ku kacayna ama geysanayna ficillo ka dhabaynaya hadalladiisa waxa dhacayna waa sidaas xaqiiqdii oo argagixisadii si xad dhaaf ah ayay u kordheen helping organize the Islamic world behind his slogans by showing him that he was right. And that's in fact what happened. Terror sharply increased.
اليوم يومك يا فتى عزما كما عزم الجدود عزما كعزمة حمزة وأسامة وابن الوليد فالصبر والعزم القوي وسيلة النصر الأكيد
markii uu dhacay weerarkii belidogle waxaa iska soo daba dhacayay bogaadinta ka imaanaysa muslimiinta waxaana xarakada al-shabaab lagu bogaadiyey sida ay dhabarka uga jibisay saliibiyiinta maraykanka ee dalka kusoo duulay mu'asasada azallaaqa oo ah garabka warbaahineed ee jamaacada u gargaaridda islaamka iyo muslimiinta ayaa baahisay kelimad maqal ah oo ujeedinayey mas-uulka ugu sarreeya jamaacadani ka jihaada galbeedka qaaradda afrika sheekh iyaad khaali oo ahaa miirka jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa jeediyey kelimad uu diiradda ku saarayay dagaalka u dhexeeya muslimiinta iyo faransiiska isagoona kusoo hadal qaaday amaliyadii barakeysneed ee belidoogle jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa xarakada al-shabaab ku ammaantay sida ay ula dagaalamayso gumaystaha soomaaliya kusoo duulay ay una difaacayso diinka dadka iyo dalka soomaaliyeed الزواد تشهد بأسهم فاستبشري يا أمة الإسلام أشرق صبحهم
الحمد لله ناصر الاسلام والمسلمين وخاذل الشرك والمشركين والصلاه والسلام على المبعوث بالسيف رحمه للعالمين وهنيئا قبل ذلك وبعده لاخواننا الاماجد في صومال العطاء والوفاء ما من الله به عليهم من النصر الباهر والفتح الظاهر في غزوتهم النوعيه التي زلزلوا بها اركان القاعده الجويه الامريكيه ونكلوا فيها بعباد الصليب وحلفائهم من بني صهيون فالحمد لله ثم الحمد لله ايها الاباه المغاوير لقد شفى الله بانتصاراتكم صدور المؤمنين واغاض قلوب الكافرين فجزاكم الله خير الجزاء وأجزل لكم المثوبة والعطاء intaas ka hor iyo ka gadaalna waxaan hambalyo u diraynaa walaalaheena sharafta badan ee ku sugan soomaaliyada ku caanbaxday deeqsinimada iyo ballan oofinta waxaan ugu hambalyaynaynaa guusha iyo galladda weyn ee uu allaha ugu deeqay kadib weerarkii qorshaysnaa ee ay ku gilgileen saldhiggii ciidamada cirka maraykanka ayna ku gumaadeen askartii saliibiyiinta iyo xulafadoodii yuhuudda ahaa ilaahay ayay mahaddaasi u sugnaatay raggii howhaliyeeyada ah ee aanan gumaysiga aqbalinow ilaahay wuxuu guulihiina ku daweeyey laabaha mu'miniinta wuxuuna ku carageliyey quluubta kuwa gaalada ah ilaahay wanaag ha idinkugu abaalgudo khayr fara badan ha idin siiyo muslimiintu meel walba oo ay joogaan waxa ay ku bishaaraysanayaan guulahaas waaweyn waxaana ay u hanqaltaagayaan in ay halkaas ka dhaxlaan soo noqoshada khilaafadii islaamka ee raashidada ahayd فجزاكم الله خير الجزاء واجزل لكم المثوبه والعطاء فها هم المسلمون في كل مكان يستبشرون بتلك الانتصارات المجيده ويتطلعون من خلالها إلى عودة الخلافة الرشيدة
mu'asasada asxaab ee garabka warbaahineed ee mujaahidiinta alqaacida ayaa iyana faafisay bayaan muhiim ah oo hoggaanka alqaacida uu ku bogaadinayay weerarkii mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen saldhigga ugu weyn ciidanka maraykanka ee dalka soomaaliya hoggaanka qaacidatuljihaad ayaa ku ammaanay mujaahidiinta sida kaalintooda ay uga soo baxeen ayna cadowga jinsiyadaha kala duwan leh ay ugula xisaabtamayaan bariga qaaradda afrika nuqul ka mid ah bayaanka asxaab ee ka soo saartay camaliyadii barakeysneed ee belidogle ayaa u qornaa sida tan inkastoo soo duulayaasha saliibiga ee reer galbeedka ay dadaal xoogan ku bixiyeen qarinta kaalintooda guracan ee soomaaliya laakiin haddana xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dadaal midkaas ka badan gelisay soo bandhigidda dowrkooda daahsoon iyadoo dhabarka u saarinaysa khasaare baaxad leh iyo guuldarrooyin isdabajoog ah midkii u dambeeyeyna ma ahayn mana ahaan doono duulaankii weynaa ee lagu qaaday saldhigga ugu weyn ee ciidamada maraykanka ay ku leeyihiin soomaaliya mana noqon doonto markii ugu dambeysay oo tobanaan ka mid ah ciidamada maraykanka loo celiyo eheladooda si iyagoo naxashyadooda ku jira uga qayb galaan baroordiiqa xasuuqii oktoobar ee sanadkii iyo saddexdii kolkaas oo meydadkooda lagu jiijiday wadooyinka muqdishada dulmidiidka ah waxaana tirada meydadka askarta maraykanka ee xilligaas lagu jiijiday jidadka muqdisho cadadkooda uu gaarayay isla tirada halyeeyadii muslimiinta ee fuliyey duulaankii kow iyo tobankii sebtembar waa duulaan ku soo beegmay iyadoo la xusayo duulaan kale iyo dharbaaxooyin ka daba yimid mid hore inkastoo hadda dhacdooyinkaas laga joogo muddo sannado ah haddana xarakada mujaahidiinta al-shabaab kalama soocin dhiigga saliibiga madow iyo midka cad waxayna halkooda ka sii wadeen siina wadi doonaan allah idankii masiirada muqdishada dulmidiidka ah looga daabulayo naxashyada loo dhoofinayo ameerikada badowga ah ee aanan ilaa hadda fahmin macnaha dhabta ah ee fariimaha kaga imaanaya halyeeyada jihaadka ee soomaaliya muddo ka badan labaatan sano oo hadda laga joogo markii ay duulaanka saliibiga ah kusoo qaadeen soomaaliya sidoo kalena aanan garowsan khasaaraha baaxadda leh ee naf iyo maalba isugu jira ee ka soo gaaraya dagaalka ay kaga jirto dhulka ardul hijratayn halaaga weyn ee maalmo ka hor yahuudda iyo saliibiyiinta ku qabsaday xerada balidogle ee wilaayada shabeellada hoose ee dhacda koonfurta soomaaliya waa midkii ugu darnaa ee ay la kulmaan marka laga hadlayo taariikhda gumaystaha saliibiga ee cusub ee soomaaliya halkaas oo ay ku hoobteen tobannaan ka mid ah ciidamada maraykanka iyo kuwa yahuudda iyadoo ay intaas sii dheer tahay gaadiidka dabaabaadka iyo diyaaradaha laga burburiyey waxaana hubkooda iyo gantaaladoodu ay noqdeen kuwa howlgab ah oo difaaci waayey dhiigga askartooda saliibiyiinta ah الله أكبر حطم حطم دولة الصنم ذاقت جهنم للأصنام والحطم الله أكبر حطم حطم دولة الصنم ذاقت جهنم للأصنام والحطم حطم أباطيل أمريكا وزمرتها فلا بقاء لجند الإفك والكذب